oo golaha wasiiradu ay ka hadleen faragelinta weli dowladda federaalk ee soomaaliya ay ku hayso howlaha siyaasadeed iyo amniga galmudug golaha wasiiradu waxay ka digayaan cawaaqib xumo ka dhalan karta in kooxdii laga soo abaabulay villa soomaaliya ay soo saaraan go-aano kale kuwaas oo qalqalgelin kara amniga dowladda federaalk ee soomaaliya waxa uu goluhu u soo jeedinayaa inay ilaaliso hanaanka federaalka dalka islamarkaana ay ka shaqayso xasilooni siyaasadeed taasoo dalka u horseedi karta horumar iyo midnimo lix golaha wasiirada waxa ay soo dhoweynayaan dadaalka iigeed ee wadahadalada ahlu sunna wal-jamaaca iyo dowlad goboleedka galmudug iyadoo laga codsanayo in la dedejiyo si midnimada iyo wadajirka bulshada galmudug loo gaaro toddobo golaha wasiirada waxay ugu baaqayaan dowladda dhexe iyo saaxiibada dowlad goboleedyada in galmudug lagu taageero hanaanka sharciga iyo kala dambeynta islamarkaana ay tixgeliso dowladda federaalku